haatana waa wakhtiga aad nooga barateen barnaamijka hambaliyada iyo heesaha
duurkii abuure cadmiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo duurkii abuure cadmiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiinaadiisi ilagu idaysi abtirsiinaadiisi ilagu idaysi wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu
ramadaan kariim iyo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale bisha barakaysan ee ramadaan ayaan weli ku jirnaa tobankii u horreeyey ilaahay khayrkiisa iyo barakada ka buuxa bishan barakaysan ee ramadaan kuwii ka faa'iidaystaa ha naga dhigo urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idileeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idileeyo isagoon wax loo dhigin eqrabkii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin eqrabkii laayidhiyo aragli kalsoonaan kiinoo ahaado aakhiro shaafeecada kii loo yigmarayo aragli kalsoonaan kiinu ahaado aakhiro shaafiicada kiinu igmagayo aayada qur-aanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkaygu duuro aayada qur-aanka in lagu ammaane afka iyo halhayntii uurkaygu duuro ummadiisa nabigii ololahaa ushiday ummadiisaa nabigii ololahaa ushiday uga digay xumaantee sama ugu adeego ubaxii jannada iyo raaxiyo udoogu uga digay xumaantee sama ugu adeego ubaxii jannada iyo raaxiyo udoogu ayaha macaane loo wada irkadaydo allahiminaadaydiyo ulaajeedadaydo midnimada ilaahay iyo magaca adiga isku wada lamaano cashahaad israace midnimada ilaahay iyo magaca adiga isku wada lamaano cashahaad israace cashrigii mudnaakii loo furay albaabko cashrigii mudnaakii loo furay albaabko
dhambaalka ugu horreeya toddobaadkanna ibraahim daandure ayaa ahay ibraahim bal noo soo qabo wuxuu nagu soo gaaray deeq maxamed cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi habaryaro sabaad shanle faadumo shanle iyo abticaydiid xidhe hooyo nuuro xidhe iyo yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed shiino jaamac maxamed iyo kowsar maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan burco hargeysa iyo dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed jaamac maxamed iyo xamda jibriil cawad oo wiil ugu dhashay balidhig gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada ku soo dhowaada qasiidadan dhamaalka nacaasha waxaa unogu yimid hooyo binti soomane cumar iyo xuseen soomane cumar iyo caafi soomane cumar iyo saynab soomane cumar nuur soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane iyo aadan naasir soomane iyo zahro naasir soomane iyo siyaad naasir soomane faadimo caafi soomane cilmi carab maxamuud iyo idriis carab maxamuud cabdixakiim carab maxamuud cabdicasiis carab maxamuud iyo maxamed carab maxamuud iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed dhammaan reer carab maxamuud iyo reer soomane cumar waxa ayna tahniyad wadajira ay gaarsiinayaan canab aadan soomane iyo cabdirasaaq cali shaalow oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamin ayaan leenahay dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waa dhalasho waxaa dadka dirayana ay kala yihiin hoodo ciise maxamed musafe maxamed xirsi iyo cali aadan maxamed iyo khadar cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo yaasiin jaamac maxamed iyo nimcaan jaamac iyo cabdiraxmaan shiine iyo sidoo kale baa layidhi cali axmed guure iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxa ay taaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan baa la yidhi maxamed jaamac maxamed iyo xamdi jibriil cawaad oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig ee gobolka togdheer sagaal iyo labaatankii bisha maaj waxay leeyihiin allah ka dhigo wiilkaasi ku dhashay balidhiig kii soo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وساحة العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وساحة العلا أحمدw nebigeennii isamkiisaa khayrtale alla aan ku barne noo furay albaabko axmedow nebigeennii isamkiisaa khayrtale alla aan ku barne noo furay albaabko ummadaadii baan noo bari ilaahay aakhiro shafeecada ummadaadii baan noo bari ilaahay aakhiro shafeecada صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر علي الجاه محمد وآله وساحة العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا أفطرتي أنبيادي أميها دمانتود وأها إمامكي وحيقو أمانو أفطرتي أنبيادي أميها دمانتود وأها إمامكي وحيقو أمانو axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane noo ergee qiyaamaha axbaabku jecelo cishqi la ilmaysaane noo ergee qiyaamaha صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآله وساحب العلا صلاة ربي مع التحيات على نبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وساحة العلا golow nabigeennii aayaha islaamkiyo ambaqaaday diintee aadniga u dhigayo golow nabigeennii aayaha islaamkiyo ambaqaaday diintee aadniga u dhigayo oofisayo wacdii maad gabin ammaanadii alle uu kuu soo faray oofisayo wacdkii magjabil ammaanadii alle uu kuu soo faray salaatu rabbi maca taxiyaati calaa nabiyi lumiyi xabiibi lmaxbuub عالي القدر عظيم الجاه محمد وآله وسعد العلا
dhambaal ayaa wuxuu naga soo gaaray qadar sugow salaad iyo maxamed sugow salaad basra sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad iyo kiin sugow salaad seynab calamaal iyo waxay yidhaahdeen daa'uud nuur xeefow iyo suuda bilow faarax iyo falxad cali daahiye dhuuxa xuseen cabdi iyo saraya sugow salaad iyo xabiiba salaad jilcow dalmar cabdirasaaq sahal iyo sacdiye sheekh yuusuf iraad aydiin xasan maxamed salaad jilcow iyo baadiya aadan xudow iyo iftiin m c faarax dhammaantoodna waxa ay taaniyad gaarsiinayaan farxaan jilcow iyo hindi xuseen cusmaan oo wiil ugu dhashay degmada dolow waxaana leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisaba wax dara markana ku soo dhowaada qhasiidadan caasho waxaa noo baaqayaa anas xasan xuseen iyo hooyo leylo cumar odawaa iyo aabe colaad maxamed iyo nusaybo colaad maxamed afnaan colaad maxamed iyo muxudiin colaad maxamed iyo maxamed colaad maxamed cabdalla colaad maxamed iyo mucaad colaad maxamed waxaana ay dhammaantood kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdinaasir axmed cadow iyo xaaskiisa muno colaad maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka sacuudiga waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskeenna aamiin ayaan leenahay mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa qhasiidooyinkii bishaana barakaysan ee ramadaan ee aanu idinku tala gallay ربي تصفر إيه عنا قرعنا رمضاني الرسول كني محمد ربي تصفر إيه عنا قرعنا رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني رمضاني وحربت يا رفادي رمضاني وحربت يا رفادي رمضاني ركنا بدي روح جديدة يا رمضاني ربي شيطان تبرورا يا رمضاني ربنا بدي روح جديدة يا رمضاني ربي شيطان تبرورا يا رمضاني رسول كني محمد ربي تسافر إيه عننا قرعنا رمضاني رسول كريم محمد ربي تصبر أننا قرعنا رمضاني رسول كريم محمد ربي تصبر ramadaan kariim mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesahana mar kasta waxaad ka daalaacan kartaan websitekeena v o a somaly com dhambaalkanna waxaa ugu horeysa hooyo leylo cumar odawaa waxaa kaloo dhambaalkan ku jira aabe colaad maxamed iyo sidoo kale museybo waa nuseybo colaad maxamed iyo afnaan colaad maxamed iyo muxyadiin colaad maxamed iyo maxamed colaad maxamed iyo cabdalle colaad maxamed iyo mucaad colaad maxamed iyo anas xasan xuseen dhammaan iyagoo isku duuban dadkani islamarkaana kala jooga meelo kala duwan waxay tahaniyad dhalasho waxay tahaniyad aroos raalli ahaada hawada u marinayaan cabdinaasir axmed cadow iyo muno colaad maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay dalka sacuudi arabiya ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaasi allah barakeeya ayaan leenahay owlaad baariyana kii lagu kala helo allah ka dhigo aamiin
adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuji rabow khaatumasan fiican imaanku soo ruclay allah nagu sug adduunyadu waa khiyaali rabow khayr nagu hanuuji rabow khaatumasan fiican imaanku soo ruclay allah nagu sug rabow inti naga khasaartay rabow kuna beega wax khayr leh adduunyada khuuradeeda khaaliqow nagu toosniinta
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha ay wadajirinka kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
socno u qaadis alla nahay abi وخلدم رحمانو خالقو كلي معبودو عسيسادن كو قسعنو وخالص الله نحي أبي waa soo saaristii qaban aquero عشان خير كذا بدا خلاف نغدو ربو خسارو حية رمضان خير كذا نسيب عشان خير كذا بدا خلاف نغدو ربو خسارو حية رمضان خير كذا نسيب فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله ولك الحمد دائما يا الله يا الله فلك العز والشكر يا الله